أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe muqaawamada muslimiinta falastiin ayaa magaalada khaza ku dilay sarkaal etoobiyaan ah kaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidanka sahyuuneeda yahuudda dab xooggan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn dalka etoobiya kaasi oo khasaare xooggan geystay wilaayada galgaduud ayaa ka tacsiyeysay geerida mid ka mid ah nuqabada wilaayadaas maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe abuu xasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo saacado xiriir ah socday oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaaladan ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allah waxaana ku bakhtisay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaa sidoo kale dagaalkaas ku dhaawacmay lix iyo toban askari oo iyagana isugu jirta silibiyiinta burundi iyo maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale shabeellaha dhexe dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe waxaana cadowga la gaarsiiyey khasaare kala duwan dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu howlgallo kala duwan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay mujaahidiintu waxay xalay laba qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaray u taallay xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo waxaana gaaray khasaare culus dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka lamber lixdan sidoo kale shabeellada hoose howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay aadan geelle oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe baay iyo shabeellada hoose ayaa ku daba feelaya weerarada lagu dhiig bixinaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka ah ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga dhanka kale dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya dagaaladu waxay si gaar ah kaga dhaceen deegaan u dhexeeya degmada buulaburde iyo deegaanka halgan waxaana cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaaladaasi khasaare kala duwan wixii faahfaahin ah oo kusoo kordha dagaaladaasi waxaad ku maqli doontaan barnaamijka afafreebka wararka muqaawamada muslimiinta filistiin ayaa magaalada khaza ku dilay sarkaal etoobiyaan ah kaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidanka sahyuunida yahuudda cabdiwahaab bukhaari ayaa warbixintaasi inoo haya xoogaga muqaawamada filistiin ayaa shalay laayay askar yuhuud ah oo duulaan ku qaaday xaafadda jabaaliyah ee magaalada khaza weerar si aad ah loo soo qorsheeyey oo lagu beegsaday kolonyo yuhuud ah ayaa askartii ku halaagsamay waxaa ka mid ahaa xabashii ka soo jeeda dalka itoobiya calooshood u shaqaystayaasha yuhuudda ka barbar dagaalamaysa ayaa xaqiijiyey in uu bakhtiyey saddex alifle ali shiyangi oo ahaa itoobiyaan xabashi ah kaas oo sannado ka hor gaaray yuhuudda si uu u helo dhalasho iyo deganaanshiyo baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalka askarigan etoobiyaanka ah ee yuhuudda ka barbar dagaalamayey wuxuu dhulka falastiin u tegey sidii uu safka yuhuudda u xoojin lahaa isagoo dhaafsanaya shilimaad balse muqaawamada dalkooda difaacanaya ayaa qudha ka jaray boqolaal murtasaqo xabashi ah ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada sahaayanada dhowaan ayayna iska soo duubeen fideow iyagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka saraakiil muhiim u ahaa sahaayanada ayaa isbuucan gudihiisa lagu dilay magaalada khaza waxaana ka mid ahaa sarkaal darajadiisa ciidan ay ahayd gaashaanle kaas oo ahaa taliyaha guutada afar boqol iyo kow ee gaadiidka gaashaaman mahadsanid bukhaari dab xooggan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn dalka itoobiya kaasi oo khasaare xooggan geystay yaasir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya khasaare hantiyadeed oo xoog leh ayaa ka dhashay dab qabsaday suuqa ugu weyn waddanka itoobiya ee lagu magacaabo marketa kaasi oo sidoo kale lagu tilmaamo in uu yahay midka ugu weyn qaaradda afrika abaara fiidnimadii xalay ayaa mar qura laga war helay dab xooggan oo ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala suuqan kaasi oo ku sii fiday dhismayaal kale oo ku yaala suuqa ganacsiga taasi oo keentay khasaare baaxad leh iyadoona sawaxanka suuqa gubtay oo sidaani ahaa
حتى نوضع هلو بقى نوضع أرى يقرب باسو نبرة بكاتا لشلل أرى وضع بناتا نبرة بيودي مشلل نوضع بكزامر نبرة بيودي مشلل نوضع بلو نوضع بلو
maamulka dowladda itoobiya ee magaalada adis ababa ayaa howlgeliyey kooxaha gurmadka gaadiidka dubdemiska iyo diyaaradaha nooca kuwa qumaatiga u kaca si loo damiyo dabkaasi adeegsiga diyaaradaha heerkabtarada ayaa yimid kadib markii duqa magaaladaasi ay sheegtay in ciriiriga ka jira xaafadaha uu dabka ka kacay ay keentay inay adeegsadaan diyaaradahaasi markii gaadiidku ay ku adkaatay inay gudaha u galaan waxayna taasi sababtay in dabka uu khasaare xooggan geysto suuqa gubtay ayaa ku yaala xaafadaha shamatare ee magaalada caasimada ah ee adis ababa waxaana lagu tilmaamaa suuqa furan ee ugu weyn afrika sawirro iyo muuqaallo saacadihii ugu horreeyey lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sida xawliga leh ee dabka ugu fidayey dhismayaal ganacsi oo hor leh iyo burburka uu geysanayey ganacsatada ayaa u cararay dhanka xarumahooda si ugu yaraan wax uun uga badbaadiyaan hantidooda balse dabka oo ahaa mid xoog leh ayaa saameeyey xarumo badan oo basbeelay mahadsanid yaasir wilaayada galgaduud ayaa ka taacsiyeysay geerida mid ka mid ah nuqabada wilaayadaasi marwaan moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey allaha u naxariistay waxaa dhowaan geeriyooday naqiib axmed dilxow jimcaale oo ka mid ahaa nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda iyadoona naqiibku uu u geeriyooday xanuun la soo darsay naqiib axmed dilixow ayaa ahaa mid ku suntan hogaamiye diineed oo ka shaqeeya nabadda iyo garab istaagga mujaahidiinta wuxuu kaalin weyn ku lahaa ka hortagga duulaanadii ashacdolladirnimo ee murtad gurguurta ku soo qaaday deegaanada ay degto beesha mursado uu qayb ka ahaa nuqbada beesha horkacayay weliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida oo ka hadlay geerida naqiibka ayaa ummadda muslimka ah uga tacsiiyey geeridii ku timida isagoo sidoo kale ka hadlay nafurkiisii diineed islamarkaana dardaaran muhiima u jeediyey beesha abakare uu naqiibka u ahaa waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib axmed dilaxow jimcaale naqiibkaasoo naqiib ama hogaamiye diineedna ahaa oo ummadda muslimiinta guud ahaana ugu tacsiyeynaynaa gaar ahaan beeshiisa ansaarta ah ee ogaaska beesha murunsada ugu horreeya ogaas cabdulaahi daahir axmed si gaara ehelkiisa iyo qaraabadiisii iyo carruurtiisa ugu tacsiyeynaynaa axmed dilaxow jimcaale wuxuu ahaa hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa runtii tadlixiyaadkiisii dadaalkiisana aad iyo aad waxay usoo muuqatay xamladii labada sino ugu dambeysay gobollada dhexe lagu soo qaaday gaar ahaan galgaduud si gaare deegaamada beesha murunsada ay degto cadowga ay ka soo qaadeen ayuu aad iyo aad ugu muuqday waxaan leeyahay marka qabiilada ama beesha murunsada booskiisii iyo meeshii uu ka tegay iyo saqrib ka aadanaa in la buuxiyo qof marka ummadda insha allahu tacaala kaalintiisii galayo in meeshaasi si deg dega looga raadiyo waxaa sidoo kale si wadajir ah uga tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay naqiib axmed dilaxow jimcaale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale hogaaska guud ee beesha muursaday hogaas cabdulaahi daahir axmed ah iyagoo tacsi u diray ehelka iyo qaraabadiisa inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun odageenni nabaddoonkeennii naqiibkeennii dilxow axmed dilxow jimcaale waxaan leenahay ilaahay samriya iimaan allah naga siiyo ahladiisina waa uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay adikana samriya iimaan allah idinka siiyo asagana janatulfirdows allah ha ugu bishaareeyo dadkana maarata annagana fidn gadaashiisa allah nama fidneeyo nin odaya oo akhyaara oo waxgaradahu ahaa nin qalbi saafiyahu ahaa oo qalbigiisu saafiyaha ummadda isugu mid tahay jecel nabadda iyo wanaagga haddii hadda cadowga maaragtay gaaladaahoo duulaana aada u necbow ahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay walaalkeen axmed dilaxow ilaahay ha u naxariisto waxaan maqalnay oo na soo gaartay geeridiisii waxaan ognahay nin nabaddoona oo samajeclaa oo kitaabka ilaahay u taagan oo danta dadka uu ka dhashay iyo ehelkiisa musaalaxadeeda u taagan inuu ahay annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo walaalka saasaan ugu tacsiyahaynaa ehelka uu ka tagana saasaan uga tacsiyahaynaa axmed dilixow waxaan ka mid nahay beelweynta abakar ee uu nabadoonka ka ahay oo soo dooratay oo jeclaatay inuu u shaqeeyo kula uuna shaqeeyo shareecada ilaahay kitaabka ilahay inuu ku hogaamiyo naqiibkeeniyo wahay ilaahayga subxana watacala jannatulfirdows ha ugu bishaareeyo bacdigiis alla nama fidneeyo muslimiinta dhammaan sabar allaha ka siiyo naqiib axmed dilaxow jimcaale ayaa ahaa naqiibka guud ee beesha abakar ee beelweynta mursade isagoo ahaa mid beesha ku horkacayay ku dhaqanka shareecada islaamka garib istaagga mujaahidiinta iyo ka hortagga duulaanada cadowga ee deegaanada beesha degto mahadsanid marwaan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas nuura cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo haya tuulada idama oo hoos timaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowladdiin ah loogu soo afmeeray dad cagcagaynaya toddobaatan ruux kuwaasoo ragi dumarba lahaa islamarkaana ahaa xoolaleyda degan deegaanadaasi muddadii dowladu socotay oo toban maalin ahayd waxaa la siiyey duruus salka ku haysa tarbiyada islaamka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam towxiidka salaada oo laga saxay xijaabka sharciga ah ee dumarka oo la bayaaniyey iyo duruus kale oo muhiim ah munaasabadii dowlada lagu soo gebagabeeyey kadib waxaa idaacadda wax ka weydiisay qaar ka mid ah dadkii dowladaasi ka faa'iidaystay iyagoo sidoo kalena codsaday in dowlaad kale loo qabto annagoo joogna tuulada la yidhaahdo idame la yidhaahdo ayaa dowro noogula qabtay dowradaas oo maaragtaa aan annagu maaragtaa walaayada islaamka ay noo qabatay kor allaha ka dhigee maaragtaa kitaabka waxaana loo akhriyey atarbiyat alislaamiya akhriya wax badanna waan ka fahanay waana maaragtaa caqiidada dhanba waa nagala saxay towxiidka iyo maaragtaa arkaanta salaada iyo arkaanta sakada iyo arkaanta xajka iyo ayaa ila subxaana wa tacaala intii aan ka fahanno u badneed marka wax badanna waa ka faa'iidnay waxaana rabnaa haddii allah awoodala ogolaado wax badan in naloo soo celceliyo walaalihii noo yimid oo dowladaas noo qabtana miisaankooda khiyaamo ilaahay subxaana wa tacaala ha u saaro dembigoodana allaha dhaafo dembiga waaridkoodna allaha dhaafo wixii ayna bareenna annagana allaha nagu anfaco kuwii cilmiga qaatoo bartana allaha naga dhigo waxaan ku qaadanay dowro socotay toban maalmood oo maal deegaanka idamood hoostaga xiindheere alxamdulilaah waxaan ku qaadanay waxaa kamid a kitaabka layaa tarbiyatul islaamiya maasilatul ajrubiya kitaabkaasoo ka koob caqiido iyo fiqi iyo siirada nebiga iyo adkaar jihaad iyo ka kooban xijaabka almaratu gabadha muslimiinta laga rabo aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ayaan dhuur mataan aniga oo jooga deegaanka idamood oo hoostaga degmada xiindheere culimo ayay walaayada noo soo dartay oo na barayday salaada iyo towxiidka noo saxayday muddo toban maalmooda waxaana ku barannay shuruudu salaa shuruudu salaa iyo salaadiio nagala saxay al islaamu al caqlu altamyiisu رفع الحدث إسالة النجاسة ستر العورة دخول الوقان الصلاة وما هي أركان الصلاة أربعة عشر أفر النية القيام مع القدرة التكبير الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود الجلوس له بين السجدين الطمأنينة في جميع الأركان التشهد الأخير dowladan diiniga ah ee deegaankaydima lagu soo dhameeyey ayaa waxay qayb ka tahay xamlo dadka duurka jooga dacwada lagu gaarsiinayo taasoo muddooyinkanba ka socotay deegaano badan oo hoos yimaada degmada xiindheere iyo guud ahaanba wilaayada islaamiga galgaduud mahadsanid abushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu